war ka soo baxay taliska militariga etoobiya ayaa lagu sheegay inay hal goob ku dileen boqolaal maleeshiyaada oo ka tirsan jabhadda faano gobolka goojam ee waddanka etoobiya ayay sheegeen inay halkaasi oo keliya ku dileen in ka badan saddex boqol oo maleeshiyo ah hal maalin gudihiis iyo taliyihii u qaabilsanaa tababaridda ciidamada sida ay ku sheegeen war ay soo saareen ma aynaan helin ilo madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashadooda dowladda etoobiya balse gobolkaas ayaa waxaa ka socda dagaallo adag oo lafojabis ah dhankeeda faano ayaa qoraal iyo warbixinno ay soo saareen ku sheegeen inay guulo ka gaareen ciidanka duulaanka ku soo qaaday geesta kale jabhadda faano ayaa sidoo kale dagaaladii muddooyinkii lasoo dhaafay ku tilmaamtay mid ay guulo ka soo hooyeen kuna qabsadeen hub askar ka mida ciidamada etoobiyana maxaabiis ahaan u qabteen sidoo kalena ay kula wareegeen magaalooyin istaraatiiji ah tan iyo bishii agoosto labada kun saddex iyo tobankii oo ahayd markii ay soo bilowdeen xiisadahani ayaa waxaa sii kordhaya colaadda ka taagan gobolka amxaarada waxa ayna sababeyn dhimashada boqolaal qof iyo dhaawacyo intaas ka badan oo ka dhashay dagaalada ka socda halkaasi dagaalada u dhexeeya jabhadaha hubaysan ee ka dagaalama dalkaas iyo etoobiya ayaa sii xoogaysanaya iyadoo marba marka ka dambaysa lasoo warinayo xiisad colaadeed oo hor leh oo ka taagan gobollada amxaarada iyo oromiya